asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan oo redio cadaad waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba cadahanoo kale aad maqashaan marka laga reeba subaxnimo jimcaha sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca
dadka gaalkacyo jirbaad wadaagtaa waa walaalo dadka gaalkacyo jinsibaad wadaagtaa waa mid xaa u dhaxeeya jacayrbaad wadaagtaa oo maya maxaa ka dhexayn kara waxaa ka dhexayn kara midnimo iyo walaalnimo jabadbaad wadaagtaane sidaas hadday tahay muwaadin gaalkacyo ka dhig meel ammaan ah gaalkacyo waa gaalkacyo jagantiyo daruuraha sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeystanay waa subax sabdiya taarikhdan ku aastaysan tahay afarta bisha koowaad january sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa magaalada gaalkacyo ee galmudug uga dhawaaqay habeenkii xalaha guddi doorasho oo uga soo horjeeda guddiga doorashada ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacaawday arrimaha doorashooyinka galmudug warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa goor qodobada kale saalanka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona xaalad ciidan oo kacsan ayaa laga soo warinayaa in saaka ay ka taagan tahay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxgaradka dhuusamareeb kheeldhaan ayay muujinayaan waxayna sheegeen in suurtagal ay tahay in isku dhacaan ciidamada dowladda iyo kuwa el sunno ee kuwa sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug warar iyo faahfaahin ku saabsan ayaan goorro idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan kana sooma baxay magaalada hargeysa iyo xarunta somalilan ayaa maanta gaaray deegaano iyo degmooyin hoostaga degmada laasqoray waxayna deegaankaas hoostaga maamulka puntland qeelaan kasoo baxaysa maamulka puntland ayaan idiinsoo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona saaka falaqaynta wararka waxaa ka qayb noqon doona dowladda federaalka dowladda maraykanka waxay sheegtay in duqeymo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen ku dhowaad soddon dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab meelaha sida gaarka duqeymahaas uga dhaceen ayaana wararka ugu dambeeyay idiin soo gudbin doonaa qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka aan ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddi gaar ah ayaa la sheegay lagu xil saaray sidii xal buuxa looga gaari lahaa muranka xooggan ugu dhexeeya muranka xooggan ee u dhexeeya madaxa ugu sareysa maamulka hirshabeelle waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waan waan loo dhex bilaabay hirshabeelle buuqa ka dhex jira waxgaradka deegaanada koonfur galbeed walaa xoogan ayay ka muujinayaan wadaadka dowladda federaalk soomaaliya ugu xihan muqdisho ee mukhtaar rabi calow mansuur oo lasoo werinayo ina gabahaanba uu muddo shan beri ah ka sooman yahay cuntada waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaalad noloxumo oo laga dayrinayo mukhtaar rabi calow mansuur iyo sidoo kale walaacay muujinaya waxgaradka deegaanada koonfur galbeed qodobadaas ugu soo korra inta barnaamijka ugu jirno ayaad maqli doontaan sidoo kale qaybaha dambe barnamijka waxaad ku dhegaysan doonteen xubinta aad ku xisaab badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka waxaad ku dhegaysan doonteen heestaan dalkeeno aamino awooddiisii laho amarku kala soconayo dagaalkii la soo afjaray anoo nool ma arkayaa anoo nool ma arkayaa
barnaamijka falaqaynta wararka waxaa saa ka soo saaray maxamed aadan karaamaan iyo xasan ayaa halkan ka tabi doona waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka kula wanaagsan eedalan saaxiib beel kusoo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug oo habeenkii xal ahaa oo guddi doorasho ka kooban koob iyo toban xubnood uu axmed ducaale geelle xaaf uu uga dhawaaqay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xalay magacaabay guddi doorasho oo soomaali uun kadib markii uu gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo kasoo horjeestay qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ka wado galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo ku dhisayso guddi ay ku dhisayso galmudug mid ah oo loo wada dhan yahay qorar lasoo saaray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayuu ku magacaabay guddigan ka koobnaa koob iyo tobanka xubnada waxaana uu ku amray inay soo xarowdaan ugu dambeynta tobanka bishan gaalkacyo si uu kulamo ula qaato loona deergeliyo galmudug kale oo ka madax banaan midda dhisaysa dowladda federaalka taas oo laga dhiso qaybo ka mid a deegaanada galmudug doorashadaas oo ka dhici doonta sida warar aan helayno ay tibaaxayaan magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug madaxweyne xamdi cali gelle xaaf ayaa sidoo kale guddiga waxau furay in guddoomiye iyo ku-xigeen ay doortaan ugu dambeynta labayo tobanka bisha janawali ee sanadkani si loo abaqaado ee arrimaha doorashooyinka galmudug magacaabistan uu sameeyey madaxweyne xamdi cali gelle xaaf ayaa timid maalin uun kadib markii xaaf uu gaalkacyo uu ka sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ahay galmudug uu dib ugu laabtay awood uu horey ugu wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweyne axmed cali geelle xaaf ayaa amray gulihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwanada kale ee galmudug inay shaqo bilaaban xaafisiyadooda ugu dambeyn shan iyo tobanka bisha janawali ee sanadkani laba kun iyo labaatan guddiga maamulisyada galmudug ayaa shalay aqbalay labaatanka xildhibaan ee sunna usoo gudbisay taasoo u muuqataa in ugu dambeyn xali doonaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka ilsunna tabashooyinka ay ka qabeen arrimaha ee galmudug balse arrinta xeef ayaa u muuqatay mid xaalad cakiran sii geli karta arrimihii laga rajo qabay in galmudug midaysan ay ka soo baxaan deegaanada galmudug barnaamijka falaqeynta wararka ayaad maqli doontaan saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan redio cadana oo la socotaan saaxiibayaal gobolka shabeellaha hoose aan ayaa markan aad iyo duqeymo xoog leh dowladda maraykanka ay ka fulisay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee loo yaqaana africom ayaa waxaa lagu sheegay in maraykanka duqeymo dhinac cirka ah ay ka fuliyeen deegaano ku yaala gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibada soomaaliya ay duqeymo dhinac cirka ah ay la beegsadeen xubno ka tirsan dagaalyameesha al-shabaab oo markaas ku sugnaa deegaano ku yaala gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed weerarka maraykanka wuxuu sheegay inay ku dileen saddex xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halka soddon kalena ay ku dhaawacmeen islamarkaana ay baartaan xoogla ku samayn doonaan haddii dad rayid ah duqeymahaas ay wax ku noqdeen dowladda maraykanka ee sidoo kale waxay sheegeen inay sii wada doon taageerada ay siiyeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ilaa inta laga wuuqiyo awoodda dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ay ku dhex leeyihiin warkan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee loo yaqaan africom ayaa noqonaya howlgalkii ugu horreeyey ee sanadka maraykanku ka fuliya soomaaliya xil uu kordho duqeymaha ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo sagaal iyo toban intaan ka bixin saaxiibayaal shabeellaha hoose ee wararka ku saabsan ee ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed iyo maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in la burburiyey goobo al-shabaab ay canshuurta uga qaadi jireen shacabka iska kala goosha gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland taliyaha ciidanka degmada baraawe cali maxamed ibraahim oo la hadla rediyo cadaado waxa uu sheegay in ciidamada booliiska arrintaasi ay ku guulaysteen wuxuu sheegay in meel shan kilomitir u jeeda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab dad lacag uga qaadi jireen ay weerar ku qaadeen islamarkaasna halkaasi khasaare xoog leh ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaabka ahaa ee halkaasi ku sugnaa dhanka kale taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay tageen deegaan baraawe u jira in ka badan soddon iyo shan kilomitir islamarkaasna ay laayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi xoola dad shacaba ay ka soo dhaceen xoog ay ku haysteen bismillahi rahmaan raxiim aniga ku hadlaya magaca madax qalabka sida khaasatan booliska soomaaliyeed runtii waxaan dhawaan howlgalaan bilownay soddonka bisha decemberan howlgal ka bilownay gobolka shabeelka gaar ahaan caasimada koonfur galbeed soomaaliya halka ay daga sugu yihiin augusta runtii soddonka maalinkeed waxaan aadnay sablaale meel u jirta shan kilomitr runtii halkaas oramaadaan dhexmaray annaga iyo qolada august ah runtii halkaas waxaan ku gaarsiinay dhaawacyo aada u culus annaga dhankeena alxamdulilah waxbana maana soo gaarin laakiin kelisbana ku tagna ayaga halkaasu kala carareen alxamdulilah guusha ay soo weydeen ciidanka xilabka suga soomaaliyeed oo wada jir ah sida amsonti walaalahayna amsonta annaga booliska ah iyo militariga magarad ugu dambeysay waxaan tagnay meel yalaha gabagayo oo ugu dambeysay waxaan tagnay meel yalaha gabagayo oo markaa u jirta baraawa soddon iyo shan kilomitr u jirta baraawa ayaan tagnay runtii halkaas waxay ku lahayn checkpointy ay ku aruursanayeen markaas ay shacabka soomaaliyeed ay kaga dhacayeen howlaha oo ay soo dhowsanayaan oo ay u kayshanayaan markaas magaalada baraawa ee caasimada koonfur galbeed ay halkaa isbaara ugu taalay runtii isbaaradaas waa dardarnay halkaas waa ku kala fadhinay runtii halkaas isagaan ugu gaarsiinay dhaawac culusna ugu gaarsiinay dhaawacii waa la carareen checkpointigaas saakii gawaarida kasoo gashay alxamdulilah maana sheegin wax oo looga qaaday lacag ah magaran runtii waxaan rajaynaynaa caasimada koonfur galbeed xuduudda ay ku egtahay baraawe aan rajaynaynaa inaan wadhow gacanta ku dhigin haddii aan lidmo maanta jimcaha ah salaada cabdi masaajidkana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaa kuyo bareeyo nafteeda aan gacanta kusoo dhigno ee xuduudda koonfur galbeed ay ku egtahay magaran
taliyaha ciidanka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose cali maxamed ibraahin ayuu kaas ahaa oo sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ay ku guuleysteen in ay laayaan in ka badan ee xubno aad u fara badan oo dagaalamayaal ah islamarkaasna ku sugnaa deegaan baraawa u jiraa in ka badan soddon kilomitir halkaas oo ay ku haysteen xoolo dad shacab ah ay ka soo dhaceen barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal radio aadan hawla socotaan deegaanada koonfur galbeed ayaan weli ku jiraan wararkeeda si gaara magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee gobolka baa koonfur galbeed kun waxaa ku yeeshay waxgadka diinada koonfur galbeed waxaana walaac xoogan ay ka muujiyeen xaaladda muqhtaar rabi cali oo mansuur oo dowladda federaalk soomaaliya ugu xiran xabsi ku yaala magaalada caasimaddaah ee muqdisho waxgaradkan waxay sheegeen in dowladda federaalk ee maamulka koonfur galbeed ay kala hadleen mar kale sidii loo sii day lahaa mukhtaar rabi cali oo mansuur oo dowladda federaalk soomaaliya arrimo siyaasad ugu xiran magaalada muqdisho si gaara hay-adda nabadsuguda u xiran malaq cabdiraxmaan malaq shiino oo ah kamida waxgaradka deegaanada koonfur galbeed waxau la hadla radio adaa wuxuuna sheegay in arrintaasna walaa xoogan ay ka muujiyeen islamarkaasna loo baahan yahay in si deg deg ah xorriyaddiisii lagu sabeeyo mukhtaar rabi cali mansuur oo dowladda federaalk soomaaliya u xiran arrintaas waa kala hadalnay markii ugu dambaysay madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaanay gudoomiyaha federaalka ah ayadoo wada joogan madaxweynahan uu joogo ayuu yiri mataqaana arrintaas madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaanay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ayaa wiil saaran odayaashiina sidaas u soconaysaan ba ay nagu yidhaahdeen madaxweynaha laftiisa sidaa yiri markaa kadib markaa wax ware soo baxay meeshii markii hore ku xirnaa in laga soo qaaday meel kale guri kale la geeyey waanu maqalnay waa maqal uun cid kale wax noo sheegtay haba yaraatee ma jirin arintan arrintaa hadda kahor maaragtay odayaal baa tagay meesha odayaashiina waxaa la soo yidhi mataqaanay ninka kulley waa la soo daynaa baa la soo yidhi marka kolley waa arkayna madaxweynaha iyo maaragtay arrintii berigii aan isku ogeyn intay ku dambaysay waa ismusguuleyna way kasoo baxan kolley markaasa malaq cabdiraxmaan malaq shiine oo ah afyeenka waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ayuu kaasaha saa maqlaysaan walaac ka muujinayay mukhtaar rabi calow mansuur xaaladiisa nololeed oo ku xiran muqdisho barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan radio calana hawla socotaan waxaan aadayaa markaan magaalada caasimadda ee muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta taarada ku beegan tahay afarta bisha koowaad sanada labaatan labaatan waxay kulankooda caadiga ahaa ay goordhu ku yeelanayaan magaalada caasimadda ee muqdisho si gaara xarunta golaha shacabka ay ku jiraan ee loo yaqaana villa hargeysa ajadaha kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sida warar kala duwan ay nagu soo gaareen waxaay kala yihiin wacdeynta sharciyaadka damaadqaadka maalgashiga dafyada badan iyo sidoo kale aqrinta saddexaad wax ka beddelka sharciga dulista reedka hawada ee soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta doo-ada ka leh maamil lasoo dhaafay sharciga dulista reedka ee hawada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa xal lagu wargeliyey in maanta oo sabdi ah uu jiro kulankii baarlamaanka islamarkaasna ay isugu xaadiraan si uusan u baaqan kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeystaan saaha saaxiibyaal radio aadan hawla socotaan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal xoogan oo ciidamada milatariga soomaaliya ay xalay ilaa shal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed si gaara gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan guutada kuwan dadka xooga dalka gaar ahaan danab ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka deegaanka bariire ee awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ku sugnaaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in howlgalka uu si gaara uga fuliyeen deegaanka buulo elay oo afar kilomitir u jira deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna ay ku buriyeen laba gaari oo xamuul ahaa kuwaas oo diyaarinaya qaraxyo islamarkaasna ay ku dileen ku dhowaad soddon dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha guuta lix iyo tobnaad ee danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin oo la hadla warbaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in howlgalkaas uu ahay mid qorshaysan islamarkaasna ay ka war helaan inay diyaarinayaan gaadiidka qaraxyada ah ay doonayaan in waxyeelayaan shacabka soomaaliyeed een waxba aan galabsan gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin wuxuu tilmaamay in gaadiidka qaraxyada ah ay ku diyaarinayn inay ahaayeen gaadiid waaweyn oo xamuul ah islamarkaasna ay dhinac cirka ah ka duqeeyeen taas oo sababtay in cidda khasaaraha ka soo gaara ay lababuriyey sidoo kalena ay ugu galeen hawdkii ay ku sugnaayeen halkaasi oo ay u dileen ku dhawaad soddon dagaalamo oo saraakiil ciidan ku jirto howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgalla ciidamada kumaandaska soomaaliya ee danab todobadii lasoo dhaafiyey ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal radio aadan ah oo la socotaan waxaan aadayaa magaalada dhuusamriib ee galmudug oo warar kala duwan ay naga soo gaareen ay sheegayaan in ay ka taagan tahay xaalad ciidan maalinta shiliheed ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya uu soo magacooday arrimaha doorashooyinka galmudug ay aqbaleen liiska labaatan xubnood ee lasuna ku matili doono baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaas oo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwa sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka ilsunne waxaana mid kasta gaarkiisa ula dhaqaaqyo ugu wada magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana waxqabadka deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ay walcaga muujinayaan in isku dhacan ciidamadaasi ee ku wada sugan magaalada dhuusamareeb oo mid kasta uu si gaar ah howlgal qorshaysan uga fulinayo magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo si gaara deegaano hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxgaradka deegaanada galmudug waxay sheegeen arrintaasi dhibaato istahay islamarkaasna loo baahan yahay in laga wada go'aantoobo dhibaatada dowladda federaalka iyo sufo ay ka maleegayeen galmudug oo uu sheegay in xilligan sufo ay dhibaato xoogle ay ku tagay arrimaha doorashooyinka galmudug
halkaa laba nin la yidhaahdo wadaade ah anigu magacooda sheegi maayo ma garanahayo kale iyo ciidan ay nool yihiin iyo ayagii iyo ciidamadii qaranka ama galmudug baa iska soo wada horjeeda ma garan ee adeer xoogaa ummaddu waa warwarsan tahay been lama rabo wax la qariyana lama rabo ummadda ku nool dhuusamareeb iyo galmudug adeer walwal badan iyo fakar badan bay qabtaan hadda ra-iisul wasaarihi waa joogaa dadkii bay isugu yeeray odayaashii iyo waxgaradkii beeraha iska xibaayimid waxay qabsadeen beeraha la murdiyey beero beel shan xildhibaan lahayd baa hal loo reebay beel dhan oo qabiil dhan ah oo inta qabiilaadka u kala baxa oo dhan lehna Waay.
afar baa laga goostay beel aan u qalmin oo aysan ka gu'inna labaa laga goostay beelo dhanna lama taaban waxaas waxaa weeye adeer gacan iyo waxyaabaha ama bini-aadamnimada ku xun ama galmudugnimada ku xun ama soomaalinimada ku xun ama xukunka ku xun weeyaan ma gara waa loo dhaasan hala siiyo ee qoray la soo jeedaan oo meeshaanay ciidan iyo qub iyo wiciisii kala soo jeedaan annaga ma garanayna annagu waanu ku wareegnay adeer sidaa weeye waxba kale hanaga weydiina adeer kuwaas mid ka mid ah nabdoonada ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa gaasiyaha oo maqlayseen walaaca ka muujinayay xaaladda ka jirta magaalada dhuusamareeb ee galmudug qayb guddiba barnaamijka soo garan aad kusoo dhawaatay xubintaadka xiisaha badnaed ee kalamaan
arreer kalamaanow geedka geega faraaguway dad badan halka mogon lanki emed waranle leerahay dheeragi geeljirka hay horta moganya lanki kale oday abduli leerahay hey guri jirusina moganya ma intaas dheer lankotutunka hay gaaban ay loor arle kashibaada kaalasi kaduudiya liyaarayla leeye xaalada mafaylenimiyaw may war e haytan urniyow cabdulli waxaan u malaynaa haantii aad sheegi jirtay inuu baydhabo ka raaday aroo cabdilla beddelkiisa anaa maanta ku matalaa shubnagadhe kaalagadayaa biyana hoosteeda bishkaleeti baabuur miihine beledku gaar waaye
warabwaankii dheeraayo axmed warallaahaana anaa matalayay dhegaysta wuxuu dhihi jiray talantaalli iyo hawl adduuntixano weeyaane ninba maalintiisuu ka talin waana tegayaaye intay tiisu socotoo shakhsigu tiin baraha haysto wuxuu taro ayaa lagu tixgelin noqonna taariikh war cabdiqanigii aadan barraddu cali wayka anaa matali lahaa laakiin warkiisaan aqoon aroo ninkaas gebigiisa maba badneenbo waxaasna ahay uunsama iishi dido waa ku uunsa lahaaya yahu war nimayaw kasiinki baabow korgadoon kaduudiye kuuskuusow kumukumiyow kackacow allaha naga haayo alla ile geeka ambarado aysate arooda waxaan idiin weydinaa malageedii mayriya ku aragtay shakfir ay cuunin haddeertana adduunyada ii kow tahaye waxaa igu daran waxaa masiibo dalkeenna ka jira habarta kaduudiyo ka ducaysata maanta may waxaanba la yaabanaa kadoodii waaba la gartee kuuskuusow iyo kalaamboona maxaas ahayne udur bilaamada leeraagooyow adamagoradaas war nimayo waxaan idin leeyahay kalamaan inay mudan tahay oo macno la leeday anigiiyo malyuumaad kale baa maqsuud ku ahe maxaa maanta kaa marahayoon muunka maqashin war waxaan uunka maqashiinayaa soomaalida laba masiiba haysata labadubana waxay u soo dhex mareen laba arrimood oo soomaalidu qadariso mid midda koowaad waxa weeye qabyaalad qabiilkay u soo dhex martay waana kala qaybisay ummaddii masiibada labaadna waxa weeye dad markay ogaadeen soomaalidu inay diinta jeceshahay shaar diimeed u soo qaatay marka anugu maanta soomaali waxaan kula talin lahaa horta kow qabyaaladda waa laga maarmaaya ha ka qubaysteen diintana allah soo dejiyo waajibay ku tahay ha ku adkaysteen wixii been ka sheegayana ha iska celiyeen warwar ma haysiin maanta iskoo bulisiya laiskugu geeyey dad banaanbaxay oo degmooyinka laga soo aruuri banaanbaxan in kastoo borordiiq u ahaa haddana qoraa heese ka qaadaysi madaxweynaha la rajaynaya inuu ka soo qayb galana wadnaha waa uu siin waayey oo ma imaan horta madaxweynuhu maalin kasta kulamada bulshada oo uu maaga inuu ka qayb galo cidda ka shakisiiso goor dambe dhegta wax ugu sheegaysaa waayo maqolo cabsigelinta madaxweynaha qaabilsan baa madaxtooyada joogta wardawunkana walmooshiidii hadiiska oo la'iif oo mutafaqun ahayna madawiiniga maalin walbana akriya kacaali hadiiskaas may ay kacaalasanhe ebeesi hata kohorta kulish lika daryaleeri ebeesidiya gurigu ka hormarti madaasa maylera awtu kulish hagal ebees anam iigeeda so ari geed hadiiskaasa maalin walbana akriya kacaali mi iigeedasan ebeesiyaal yaa leey madawiinaga awa sheekh cali wajisow la taliyihiisa ma uusan ahan muwaxaadiista ka soxo waagaan yaray darsi ingiriisa aan qaato wuxuu ahay the lion was ill and he did not go out for three days oo micnaheedu yahay libaax baa xanuunsaday oo jiraday saddex maalmoodna soo ma bixin markaasuu habar dubaag intuu iskugu yeeru yidhi isoo booqda marka halhalay intay ugu tageenuu cuni
adeer aniga madaxweynuhu weyla saxan yey sababtoo ah haddii dharkii ciidanka la soo gashanayo shacabka iyo shabaabkana aan la kala aqoon yow aaminaa yow sow taga horta madaxweynuhu sow taliyaha ciidanka ma aha muxuu ciidankiisa u aamini waayey iyo shicibkii shalay u bannaanbaxaayay adoobay ambar walba koo qaldan lanka shicibka afartan iyo sideed saan binaan bahaayeen madawiine farmaaji la eraay war maanta bulshada isugu tagtay iskool buluusiya mid kaloo ka soo horjeeda aagis kontarool iyo meesha qaraxu ka dhacay isugu tagtay araan hel baroordii kalamaan ee wahaayey iskool buluusiya shaqaalaha dawladda isugu tega madaxweynahayna taageersanaayeen egis kontaroolna shacabkii dhibanayaasha ayaa isugu tega madaxweynuhu ha dhacayna lahaayeen adeer madaxweynuhu ilan dadka ma qarxine sow kuwii shalay u bannaanbaxayey markun la doortay maaha war madaxweynuhu markuu doorashada rabay wuxuu yidhi haddee lay doorto sanad ayaa shabaab dalka uga sifayhaa qofkay dilaan diyadiisa waa bixaha wixii burburayna qarashkooda waa bixihayna marka inay ka waayeenaan u malayha waxaasay ka bannaanbaxaayeen
nimayow may dheegi jiray fidhiilum haddii sinad dhammaysdo kahe hal sin indhiman halka sin indhiman shabaab sifeeyoy arooda war wax tari maaya aniga waxaan idin dhihi lahaay bannaanbax ku badbaadi maysiin balaayada idiin hortaagan intaad banduuq u qaatiin beerka katoogda bushiga iyo baahida ha idinka helaane war nimiyaw gabay baraakidiis gooyo burburikow dheh aniina mukuhera boodka dabakiye may leeray buushi muslum ee borordiig buug mankiyaala laakiin ino adowkana bacsadow birtika asalna baycad muslum ee borordiig buug mankiyaala odowkana beegsadow inti birtika asalnan binaang idbariigalka jiifanen gabagiimba gabagiimba maanta gabay wuxuu u gacan galay gooyow iyo madey aawa gabayada dadkii iska lahay may ka dhacsadaan eyeye waxaan u malaynayaa kuwaan inay ka hareen qoladii sayidku laayey aroomadayoo warka aniga hoos aan kuuga dhigo horaa waxaa loo yidhi sagaaro saddex ku hela mid waa jirina a ku yidhaahdo midna mucuna a ku yidhaahdo kaligaahay bannaankuu soo fadhiisanaysaa maanta gabaygaan bannaan cidlaankaana inaan feeto feetaysana waa ku qasbannahay warwar ma haysiina caladheeriya afyeenka shabaabka ahaa sheekh caladheerihii dowladdaa u jawaabay aroo sheekadu wax meemaroysaa cali cali u haysa akaa canaante maya waa cali cali ku gud war cali caliyow mar horow dhintay allah u naxariistay maxaad ka rabtiin warwarka iga dhex gelinina sheekh caladheere wuxuu yidhi caladheerow dadka hadlaysi kulligood muslimiinay ahaayeen waxay ka hadlayeen lama jirin ee aayadahan qur-aankood beenta ka sheegaysid ilaahaygu ku abuurta uga cabsa war sheeladheere may ogaa hata ka hor walaagii tuug aynoo meel saaray luti iyoonay galanta ku wada jiri jiri hata haddii haan gaantil ku gulii lahay min khilaafin ak weelalahay midig iyoonay bidig gooy fadi warwar ma haysaana maanta guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi ganacsatada soomaaliyeed ilaahay ha ka baqeen lacagta ay bixiyaan weeye waxa dadka lagu laaya wixii aad cabsi ku bixin lahaydoo dadka lagu layn lahaa inaad iska dhaaftaan la qaata markaanu waxaan odhan lahaa ganacsatadu waa og yihiin lacagta shabaab ka qaadayo inaan wax kale lagu samaynayna shacabka lagu layn samaynayee ama ha u bareereen ama ilaahay ha ka baqaanoo ha iska dhaafeen warnamiya umaysiin lahaa ganacsatada baa sidaas faataha ma ka dhiiboohayaan fad ama hafadin waa lagu fadsiina waa laka kagaaloohay ee haddiisan ruun sheegasaan bulud buruuf ongada sidad iidinhan iidannan suubiya war ganacsatadu lacagta baryo kuma dhiibaan qasab baa lagaga qaadaa markaa dawladdaa xil ka saaran yahay amnigooda inay difaacdo ganacsatadana xilka saarani waxaa weeye lacag walaalkaa lagu dilayo intaad diibi lahayd taadoo ha dhimato ama ganacsigaba iska jooji war ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakir hati ka hor mayba eray annaga markaan howlgalka shabaab aan bilaabaynay kow ganacsatadaan ka taklusnay sababta oo ah lacagta nagalgu dagaala ayagaa bixinahaya haddana ayaga laga taklusinna habad soco maayaan ee saas u ogaada fadwo beenga fadwoodi kaali haddii ganacsatada maf laga siiyo saa lagu noolaanaahe war maanta xildhibaan daahir aamin jesow asagoo banaanbax ka qayb galaya ayuu yidhi saddex mar allahu akbar allahu akbar markaas wuxuu sii daba dhigay shabaab ma aaminsan in jesow allahu akbar uu leeyahay laakiin caqlixumadooda u geysay ayuu yidhi warnimayo war ma haysaana xalay shabaab jubbooyinka iyo shabeellada hooseba cirka looga soo dhacaa la yidhi aroo raab maa ku da'ayne maya macaawinaa loo qeybay oo intaasoo dhan mayagaa ka talinayay war ka badan bay ka taliyaana naga dhegaysa warka waxaa ugu darreed meel buula fullaay la yidhaahdo gobolka bay ka tirsan oo ay tababar ku soo xidhanayeen hadda tii ka dhacda waa la yaabaa la yidhi kii tababaranaya iyo kii wax tababarayeyba halkii baa lagu tababaraa la yidhi maraykanna waxay sheegeen duqayntii xalay inay ka mid ahayd dabbaaldegyada sanadka cusub ee shabaab lagu soo dhoweynayey maraykanku ma maran yahay xaflad soo dhowayna iyo duqayn maxaa isu geeyey shabaabba wax kale kama shaqeeyaan oo ciidaha muslimka qaraxyay ku soo dhoweeyaan aroo bisha saamba qaraxyay ku soo dhoweeyaan war horta waa idinla yaabay horta maxaa laba masiibo kala sokaysiisaan warniyow masiibada adduunyada ayadaa u maclamee ma dheegne mar bay ahayd adduunyadu mugdi lagu hallaabo mahadhooyin badano dadku ayda magansado heestatida may baan goraday masiibadu adduunyada aydaa u maclina war war ma haysaane jabadii somalilan ku kacsanayd ee korneel caarre arrinkeedii waa la soo gebagabeeyey waana laga heshiiyey maleeshiyadiina ciidamada qarankaa lagu biiriyey korneel caarrena baasaboor baa garoowa looga sameeyo dabaddaa loo dhoofiyey marka adeer somalilan dhan ba isku wada martaye dhinac iskugu bayra war somalilan hadduu caarre la heshiiyey maxaa baasaboorka garoowa looga sameeyo hargeysa looga samayn waayey war madaxweyne muuse biixi ayaa baasaboorka soomaaliya ku baxa kaale asagana garowa maa looga adeer wallaweynay somalilan waa dal madax bannaan ee ha ku gafina inaad nugu qaraabataan maalin kasta hanoo gafinana dhaa adeer maxaanu kaaga qaraabanaa laguma kuma taagnidi aahey gabaar deebka rafdi muraadiyay deeriya leeri aroole war mahaysina war culisaa saa baxay madaxweynihii koonfur galbeed lafta garayn warka culisoo ka soo yeeri waxaas yahay ayaha alla cunaasir beeraha intays idinka dhammaynin asaga haddii dhammaysiin beeraha waa idin nabadgelaayin dhuqa laga siiyow yidhi
runtiisu madawiine lafta garayn walaagaada ka aama hoobiyo long aan adika aamay aan leeri iyo hala aamay runtiisa aan war maday isaaqow reer koonfur galbeed hadday talada madaxweyne lafta gareen qaataan oo ayaxana ay cunaan buush weelkan buuhi mar dambe dhihi mayaan warun ayahaad sheego hayto magoradaano luday aamasaana wana neeri haa weerni sen aamasan qajajajajahu
war war mahaysiina mudug maxaabiis maxkamad la soo saaray ayaa maxkamaddii laga dhacayaa la yidhi
aan helmay keliya bas maxaabiis maxkamad hortiya lika shabsidii dadkii shabsidii tugaanjo faha iskaaliya weli mihirin looga hadaysanna war waxaa la yidhi ra'iisul wasaare khayre arrintii galmudug buu xalliyeeye maxaa ka jira war waxaa la yidhi hadduu labadii ururoona dhibay khayre ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsaday waxaan ka baqayaa hadduu khayre soo xalliyo inuu madaxweyne ugu dabamara oo haddana uu yidhaha soddon kale aan kugu darnay kaali ganacsi suuqeed miyaa arrintaasoo dhan war labaatanka hadda la siiyaaba khaatir laga joogaaye macalin maxamuud been ha u sheegin wax kale loogu dari maaye war kow anaa iskale laba anaa iskale saddex anaa iskale macalin maxamuud ma laga diiday aroo taasoo soco wayse baaxa isku dheerayna waxaa iska soo afjaraano reer galmudug ra'iisul wasaare khayra khaliifintii galmudug khaliifkiinka wiinay laheliyeehe macalin maxamuud anaa ogo igama da'yare inta kitaabkiisa qaata bou dugsiga iska fadhiisto war xildhibaan dalaxa wuxuu yidhi in bulshada sida xaggas waxaan ku ogaaday reer galmudug waxay la baxeen aways reer afgoyn waxay la baxeen jimcaale war xasan daahir weys wuxuu yidhi qarxi baadil u ah muwaalantaa warsheekh xasan daahir aweys wuxuu yidhi waxa meeshan isku hayaa waa laba jabhadood maatidaana dhexdooda ku dhammaanaysa waxaanan soo xasuustay geeraar uu tiriye nin la odhan jiray dhako beed baannu nahay laba baarqab oo isku soo baxsaday bartankooda yaal haa wadaadka runtiis way lama marooda meelika dagaalamaan eesaka baaba'e waa la eri sheekh xasan fidna uu bilaabay ayuu rabaa maanta inuu dadka waaniye war hadda odagu dib u caqliyays war nabadii huriyadlanku waayo habsiga laguku helay dhagan nagadlan suubiya kacaali war niman yahu waxaa la yidhi qabyaaladi god bay yeelatiiyo gayrash loo furaye gaar ahaanna madaxtooyaday gogol u taallaaye nin waliba markuu soo galuu reer ku gurayaaye markaasay kaargudasho iyo guluf bilaabaane ummaddana gafuurtuur horliyo godob ku beeraane oo qofkii ganjeelkeeda saga lagu ganaya wariyaasan lay garad ha guulaysto ha guulaysto mana guraane waryaada qablaadad qabyaalada aad sheegaysa maxay tahay dad waalanaatiin haddana ma lagaa wacdinayno wabka lagu dhow yahay ormeedan beri hore shaar bontifay fa tolan war bontifaykaad nafta ka jarta warya waryaada qablaadada
waa laga taga ilaahay tawfiiqda haydan waafajiyo
way mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalamaan barnaamijka intaas ayuu ku dhan yahay saaka barnaamijka waxaa soo saarakaana ka tiiminaya anigoo xasanaan saaxiibkay maxamed aadan karaama ayaa barnaamijka soo saarista gacan ka geystay tan intaan barnaamijka dibda u kulmi doona subax wanaagsan